The hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa arbaca waana koobiyo labaatanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaala aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey adeega dhinaca online-ka ah oo teleefanada lagu dalbanayo tagsiyada waxaan ku bilaabnay labaatan baabuur laakiin maanta markaad fiiriso nambarkias nambar aad u badan u marayaa haddaan qiyaas fiican qaadano maanta oo kale hadda waxaa arkaysa xafiiska in darawliin badan baabuurta ay wateen isdiiwaan gelinayeen nambarka hadda aan marayno shaqaboorka aan u sameynay waa boqol iyo konton boqol iyo seetan meelaha sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dhallinyaro ay saamaysay abaartii sannadkii hore ka dhacday somalilan oo ay helay tababaro iyo weliba qalabka kalluumaysiga heesaha aan idin haynana waxaa ka mid a
kaala baxay hablaa kacay kalgacayla keliga kugu koobay adigoon kugu koobay adigoon
ku kabtoo naftaydii kalgacal kalgacali waaborto waxa weeyaan codadka fanaaniinta ah n- n- idhaahdo farxiyo kaba yareeya caamir saki idaacadda aad ku maqli doontaan dabcan sidoo kale qodobadii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale aad maqli doontaan hase yeeshee kusoo dhowaada marka hore warkii dunida booliska dalka kenya ayaa sheegay in xalay fiidkii abbaaro siddeedii fiidnimo ay koox hubaysan oo islamarkaana ku hubaysan qoryaha ak ay weerar ku qaadeen xarunta ganacsiga ee jakama oo ku taalla countiga kivili amaan idhahda kilivi ee waddankaasi kenya taasoo siddeetan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada milindi waxaana halkaasi qolyaha weerarka soo qaaday ay rasaasta si aan kala soc ahayn ugu fureen dadkii goobtaasi ku sugnaa iyagoo shan qof dhaawacay islamarkaana afduubay milili onlas oo ah haweenay u dhalatay dalka talyaaniga islamarkaana u shaqaynaysay urur aan dowli hayn ama n g o halkaasi ka howlgelayey waxaana intaasi kadib goobta la geeyey ciidamada ammaanka ee waddankaasi iyadoo dadkii ku dhaawacmay weerarkaasina sida la sheegay la geeyey cusbitaalka si loogu daaweeyo
dabka ka holcay california oo dilay ilaa iyo siddeetan iyo kow qof ayaa saraakiisha iyo dadka deegaanka ay ku jiraan halgan sidii loo heli lahaa boqolaal qof oo weli la la'yahay tirada la la'yahay ayaa la sheegayaa inay kor u kacday gaartana kun iyo laba boqol baadariga josh gregor ayaa waxa uu sheegay in dadku ay u carareen dhulka baadiyaha ah maalintii ugu horreysay ee dabku u bilowday iyagoo naftooda la cararaya kana tega baabuurtoodii dabkaasi ayaa si daran wuxuu u baabi'iyey magaalada baradise oo ay ku nool yihiin lix iyo labaatan kun oo qof
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa laga hirgeliyey tagaasi ay dadka ka dalbadaan moobiiladooda gacanta iyaga oo maraya adeega teknolojiyadda casriga ah ee telefoonnada adeegan oo loogu magac daray dhaweeye ayaa shaqo u abuuray dhallinyaro badan waa sida warbixintan uu magaalada muqdisho noogu soo diray uu ku sheegaya waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdi mahad daahir waxaa fariin dhanka adeega moobilka uga timid macaamiil doonaya in la qaado wuxuuna hubinayaa halka uu joogo
waa ku salaamo cabdiraxmaan waa dhaweeye taxi walaal okay waa ujeedaa haddaan ku imaanay insha allah durba waa uu dhaqaaqay wuxuu la aaday jahadii tilmaamta ka jirtay cabdimahad hadda waxaa u yimid dalab qof macaamiil ah ayaa ka soo dalbaday adeega moobeelka gacanta uu ku haysto xafiiskiisa ayaan ka dhaqaaqnay waxaanu ku sii jeednaa goobta uu taagan yahay macaamiilka dalbaday inuu helo gaarigan hadda aniga abdimahad waddadayaan saarannahay waxaana mar dhow gaari doonaa macaamiilka abdimahad tani waxa uu heer shaqa abuur wuxuuna hadda si wanaagsan u maareeyaa nolosha reerkiisa nolosheedii hore niyahow horta kolley qof shaqaysta oo macnaha shaqo magaaladan kama aan helin oo shaqo la-aana ka jirta magaaladan maasha allah hadda maanta waa waa shaqeynaa oo kambani aanaan la shaqaysanaa dad shaqeeyaanahay oo alxamdulilah noloshii shalay aan ku jiran iyo ta maanta aan ku jirno labay kale ta iskuma dhawaa
nolosha shalayga shirkiisay ah markaa shaqalaan tahay aad bay u dhib badneed oo kolley waa dareemi kartaa qof oo magaaladan shaqo la-aan oo si kastoo hadduu u socdo shaqo inaa shaqo hesho waa aad u dhib badan tahay laakiin maasha allah maanta si fiicana hadda u shaqaysanaa oo dad shaqeeya oo si wanaagsan u shaqaystaa hadda noloshii shalay iyo tii maanta kolley waa iskuma dhawaa macaamiisha isticmaasho adeegan ayaa soo dhoweeyey maxamed cabdulqaadir oo ka mid a macaamiisha adeegan kula xiriira hanaanka moobeelka gacanta ee online-ka ayaan kala sheekaystay waxaa ka mid ahay dadka aada u isticmaalo dhaweeye taxi casrigan kusoo biiray soomaaliya waa dhaweeye taxi haddaa ka hadlo waa adeeg fududeynayo oo maxaan lehay sahlayo dadka inay een, si fudud ku helaan taxi meeshay rabaan oo ka aadi karaan through ayadoo ka dalbanaya moobeelkooda
saad u dalbatay dabaan gaarigan baa saaran tahay xaafadada kuugu yimid laamiga kuugu yimid halka waxaa ku- waxaa ku helay si aada u fudud ba een, anoo isticmaalayo een, moobeelkayga oo smartphone-ka ah aabka shirkadda leedahay kambaniga uu leeyahay dhaweeye taxi iyo marka aa- la- dadka uu telefoonka ugu jira marka aabkaasaa ka dalbanaya akoonoo ku leedahay darawalka kugu dhow uu kusoo qabanaa markaas si aa u hesho darawalkaas oo eriyadaada joogo uu u dhacaa si dalabka dan asaa kusoo kolgareynayo kusoo wacaya kuweydiinaa meesha eriyadaada joogto s- two minute ad hadda u badnaato ama five minute oo kula jooga darawalkaas cabdulqaadir waxa uu ii sheegay in tani wax badan ay ka bedesho baahidii ay qabeen ahay aada weyn awal dadkii een, dhib ay- dhib weyn ay qabeen taxi hadda u baadaan meelay kala xiriiraan malaa meeluu taxi u dhow ma yaqaanaan dhib weyn aad aad u weyn ay ku qabeen een, bulshada soomaaliyeed laakiin hadda waa dee casri caalamiga kusoo biiray soomaaliya oo noo imaada marka waan soo dhaweyneynaa maadaama macaamiisha isticmaalaya adeega dhaweeya taxi aadaan u soo dhaweyneynaa maamulaha adeega dhoweeya taxi maxamed cali ayaa sheegaya in adeegan ay ku bilaabeen labaatan gaari balse hadda uu gaaray in ka badan boqol maanta waxaan ku bilaabnay labaatan baabuur laakiin maanta markaad fiiriso nambarkiias nambar aada u badan u marayaa haddaan qiyaas fiican qaadano maanta oo kale hadda waxaa arkaysa xafiiska in darawliin badan baabuurta ay wateen isdiiwaan gelinayeen nambarka hadda aan marayno shaqaboorka aan u sameynay waa boqol iyo konton boqol iyo seetan meelaha haddaba dadku sidee ku heleen adeegan waa uu sahlan yahay muhiimadda waxay tahay marka hore qofka inuu isticmaalo teknolojiyadda qofka waa inuu smartphone haysto muhiimadda koowaad waaye waa inuu la soo dego applicationka hadduu app store haysto ama play store deetana markuu la soo dego applicationka si yaroo fudud isku hors- wuxuu isku sameynayaa inuu isdiiwaan geliyo oo nambarkiisa ama magaciisa iyo sawirkiisa uu geliyo kadibna markuu u baahdo gaari uu dalbado gaariga nuuca uu yahay hadduu v a b yahay iyo hadduu qoys yahay iyo hadduu basic taxi yahay mar kasta midka markaas baahida tahay baahidiisu ay tahay umuu dalban karaa deetana dalabka wuxuu ku dhicin karaa wuxuu u dhacayaa wuxuu u dhacayaa darawalka ugu dhow ee marka ag taagan macaamilkaas maxamed cali ayaa ii sheegay in adeega dhoweeya taxi uu shaqa abuur u noqday dhallinyaro badan oo hadda lacag ka sameeya wax weyn dadka hadda markaa fiiriso dhali- dha- een, dhalinyarada nagu nagu soo biirtay oo gawaaridooda wataa markaa la sheekaysto oo aad tiraahdo ka waran maanta markaan dhaweeye isticmaasheen oo applicationkii aad furateen oo aad u isticmaasheen ka waran maxaase maxaa isbedel ah wuxuu ku leeyahay wallaahi niyahow nolosha shalay iyo tan labay kala tahaba maadaama maanta wuxuu leeyahay waxaan xisaab- ku xisaabtamayaa lacag konton dollar lixdan dollar siddeetan dollar qofba activenimadiisa ay ku xiran tahay sida uu mar walba uu active u yahay shaqada uu u dhifoon yahay ku xiran tahay iyo inta shaqada uu soo jeedayo adeega dhoweeya taxi ayaa macaamiisha u suuro gelinaya inay dalbadaan iyagoo jooga xaafadahooda waxayna isticmaalayaan app store ku jira mobilkooda gacanka kaasoo isku xiraya dhoweeya taxi iyo macaamiilka doonaya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
afar iyo toban dhallinyaro ah oo ay ku jiraan qaar ku xoolo beelay abaarihii sannadkii hore ku dhuftay somalilan ayaa waxay heleen tababarro iyo qalab kalluumaysi oo noloshooda ay ugu maaraynayaan jilaabashada khayraadka badda warbixin arrintaas ku saabsan waxaa booramo nooga soo diray waryaheenna xaashim sheekh cumar good degmada lughay ee gobolka awdal waxay ka mid tahay magaalooyinka ku dheeraran xeebta badda gacanka cadmeed taasoo dhallinyarada ku nool ee aanay badankooda ka faa'iidaysan khayraadka dihin ee ku jira xeebtaasi inkastoo ay dhowaanahan jiraan dhallinyar tiradoodu gaadhaysa afar iyo toban oo ka faa'iidaystay mashruuc tababar oo la xidhiidha qaabka loo kallumaysto kaasi oo ay wadeen ururka dhallinyarada ee ayoodha cali maxamed cabdi oo isagu ka mid ahaa dhallinyarada ka faa'iidaysatay tababarkaasi kabacdina la siiyey gaadiidka badda iyo qalabka lagu kalluumaysto ayaa tilmaamaya faa'iidada uu ka helay tababarkaasi magacayga saddexaan waxa weeyaan cali maxamed cabdi waxaan joogaa degmada luqaya waxaan ahay hadda kalluumaysatada degmada luqayaan ahay qoladii ay tababarka u qabatay kaahida ururka ayoodha labada laasiisay ana imika waxaan ku shaqaynaa laasaskii ayaan ku shaqaynaa kalluunkaan la soo baxnaa magaaladana waan ka iibinaa ilaa iyo tuurooyinkaan gaarsinaa waxaa naga dhiman oo keliya taana haysan weli barafdaliye waan shiilaa kalluunkaasi kabacdi markaan shiilo shiilitaankaasaan ku iibinaa wallaahi aada iyo aad baan uga faa'iidaysanay iminka faa'iidada aan haynaa waa marka hore waxaan rag iska fadhiyo oo magaalada un iska dhex joogo bilaa camal ah iminkana waxaan nahay dad shaqaysta oo camal haya kalluunkan la soo baxnaa dhallinyaradani maxay shaqo qaban jireen ka hor inta aan lagu tababarin xirfadaha kalluumaysiga mar kale isagoo arrintaasi ka warramaya cali maxamed cabdi
haddaan ka warramo marka hore waxaan ahaa dhalinyarta degmada isku joogta ee bilaa camalka ah kabacdi ururka ayoodha ayaa noo sameeyey tababar badda ah afar iyo toban qofna waan ahay afar iyo tobankeeda qof kabacdi laba laash baa na siiye la siiyey labadii laash baan ku shaqaysanaa iminka waxaan nahay rag shaqeeyo camal haysta sidoo kale dhallinyarada ka faa'iidaysatay tababarkan xirfadda kalluumaysiga ee ku nool degmada lughaya ee gobolka awdal waxaa ka mid a cabdi awnuur axmed oo isagu ka mid ahaa dadkii ku caydhoobay abaaro sannadihii ina dhaafay ka jiray degmadaasi lughaya kuwaasoo barakacayaal ku noqday magaalooyinka gobolka awdal
muddo ilaa todoba sanaa waxaan dhex joogoy degmada guryahayga laakiin wixii ka horeeyey waxaan ahaan jiray qof ka mid a dhallinyarta xoolo dhaqatada ahayd ayaa ka mid ahaa balagarka deegaanka markaasa awgeed abaarihii dabada dheer ahaa ayaa xantiga nagaga baxay markaa degmada ayaan dee usoo dhaadhacnay oo aan degnay toddoba sano oo ka hor toddobada sano udambeysay waa halkaaba iska dhex joogay wax horoo camala maanaan hayn oo kale maasha allah alxamdulilah rabbil ilaahigo maalina ururka ayoodha la idhaaho ayaa gacan qabtay na tababaray dee awood waxaan u helnay inaan badii ka kalluumaysano oo aan wax kala soo baxno maadaama uu ahaa cabdi awnuur qoys xoolo dhaqato ah balse uu wakhtiga noqday kalluumayste ka shaqaysta xeebta badda lughaya ee gobolka awdal midkiibaa u howl fudud shaqadii hore ee xoolo dhaqashada miyiga iyo tan kalluumaysiga ee uu hadda ka shaqaysta xeebta magaalada lughaya waxaan ka hawle shaqadan ta badan ka hawle boqol kiiba boqol see uga hawl yar tahay shaqadan baddu shaqada xoolaha waa la waraabiyo la ururiyo la soofaa waxaad ka qofku maanta oo leyl uu daba joogayaa kama nasanayo kama hargalayo kama qada tegi maayo daba soconayabukaegakanduwanakaeegays wakti waad soconaysaa bada dubintaasaad ka dhiganaysaa shabaag waad ka ugaarsanaysaa kabacdi waad iska kasoo rabaxaysaa wakti buu leeyahay waktigeegii waad tagaysaa waad kala soo baxaysaa wixii ilaahay kugu geliyo shabagaaga dhigat agaasimaha ururka dhallinyarada ee ayoodha siyaad cumar cali oo iyagu tababarkan dhallinyarada lughaye siiyey ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshihii mashruucan iyo sida ay uga faa'iideeyeen dhallinyarada lughaya iyo hay-adda ka caawisay dhaqaalaha ku baxay mashruucan inamada kalluumaysatada bayskaashato kooba baanu samaynaynaa sharciga baanu dejinaynaa kambani iskood markaa wixii kale u baahadeenna waa la taabaray qalabkii baa la siiyey intay wax baranayeen xitaa lacag baa la siinayey arday kasta sideed sideed toddobar baa la siinayo markaa lagu motifate garaynayay markay dhameeyeyna qalabkii la siiyeyna waxaa la yidhi sectorkii noo dihin gala weliba waxaa la yidhi qorshe samaysto inkamkaynu soo galaya intaad fiirisaan lacag intee leeg baa laynamahayaa si aad usii ballaarsataan marka waxaa waafacayaan hadda fursad waa fursad dahabi ah aad baan ugu mahadnaqayaa intii mashaariican soo wadnay muddo fara badan ilaa laba kun iyo lixdii hadda qoladan maraykanka ee u s a d f fursaddan ayna siiyeen ardaygayo wax la barayo qalab la siinayo lacag la siinayo marka uu dhameeyana qorshe keen laleeyahay lacag baa lagu diyaariyey dahabshin international blanka ay ku siiseen marka waa fursad dahabi ah fursadda in la dhiirigeliyo haashim sheekh cumar good v o a boorama waa hagaag dhegaystayaal waryahayaga xaashim sheekh cumar goodaad buu mahadsan yahay haatanna haddaaynu jalicno dhinaca kaalmaha heesaha waa heesta kunkaroon iyo weliba codadka fanaaniinta farxiyo kaba yaraya caamir saki dhegaysa aboon
kaala baxay habla kacay kalgacayla keliga kugu koobay adigoon kugu koobay adigoon kaala baxay habla kacay kalgacayla keliga kugu koobay adigoon kugu koobay adigoon kaadsi iyo badaney karti iyo xaqdhowrley kasmad iyo garaadley nkarooni kaalay kaalay ankagaba noo jacayliyo isla korina caashaqa
kadsiya badanow kaftanka labadeenna kubicisay xubbigii kunkaroonu kaalay kaalay kafino jacaylo isla korino caashaqa
kaadsi iyo badaney karti iyo xaqdhowrley kasmad iyo garaadley nkarooni kaalay kaalay ankagaba noo jacayliyo isla korina caashaqa
kadsiya badanow kaftanka labadeenna kubicisay xubbigii kunkaroonu kaalay kaalay kafino jacaylo isla korino caashaqa
saw dumarba keliga kafiday naftaydo kalgacaylka aan qabo kalgacaylka aan qabo kashaydaada ku taalla kana filankadeedu ku hashana malihide ku hashana malihide
saw dumarba keliga kafiday naftaydo kalgacaylka aan qabo kalgacaylka aan qabo kashaydaada ku taalla kana filankadeedu ku hashana malihide ku hashana malihide
jacaylkiinu kaamilan kaa hanuura weye kaad soo u fiirso nkarooni kaalay kaalay ankagaba noo jacayliyo isla korina caashaqa
caashaqeenu kaamilan kayma ubax ladan kaabixbaarayae kunkaroonu kaalay kaalay kafino jacaylo isla korino caashaqa
jacaylkiinu kaamilan kaa hanuura weye kaad soo u fiirso nkarooni kaalay kaalay ankagaba noo jacayliyo isla korina caashaqa
caashaqeenu kaamilan kayma ubax ladan kaabixbaarayae kunkaroonu kaalay kaalay kafino jacaylo isla korino caashaqa waa waa tahay heestaasi kunka roon waxaa uu dil ugu luqeynayay farxiyo kabayre iyo caamir zaki haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari iyo maxamuud mascade waa kuwan
waa tahay aan ku horeyno mascadow ee ciyaaraha tartanka uefa nations league ee qaaradda yurub oo isagu gabagaba maraya wareegiisii koowaad nuur aad baad u mahadsan tahay kulamo door ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa bortugiiska iyo poland hal iyo hal ayay ku kala baxeen sweden iyo ruushka ayaa ahaa dabcan kulankii ugu adkaa ee habeenkii xalay ahaa la ciyaarayay labadan kooxood oo dabcan natiijadooda isku xirnayd islamarkaasina ku xafiiltamayay league b gruubka labaad ciddii kaalinta koowaad ku guulaysan lahayd ayaa sweden oo dabcan iyadu dhibco badan ee laga sarreeyey saddex bood laga sarreeyey iyo goolal ayaa waxay heshay inay ka badiso ruushka oo sidaasi ay laba dhibcood ee saddex dhibcood kaga qaadatay islamarkaasina iyadu haatan ay kaalinta koowaad ku soo baxday waxaa xusid mudan nuurow in ciyaarahan qaybteedii hore ay gebi ahaanba soo gebagabowday oo guruubyada lagu kala guulaystay sida aad la socotana koobkan waxaa loo kala qaybiyey afar qaybood oo qayb walibaahay afar guruub loo qaybiyey qaybta ugu mudan oo dabcan ah qaybta waddamada ugu awoodda badan laiskugu geeyey waa qaybta la yidhaahdo league a taasi oo ah liigga ay cid walbaa doonayso in ay timaado waayo afarta guruub ay ka kooban tahay cidda ku guulaysata ayaa sanad kasta ciyaaraha semifinalka u soo gudbaya ilaa iyo finalkana afartaas kooxood ee soo baxda ayaa loo dhigaya waxaa soo gudbay holand oo qaybta qaybta b gruubkeeda koowaad ka soo baxday gruubka labaad waxaa ka soo baxay switzerland gruubka saddexaad waxaa ka soo baxay bortugiiska gruubka afraadna waxaa ka soo baxay england guruubyadaasi waddamada ugu hooseeya oo croatia poland iceland iyo germany ahna sanadka dambe qaybtan e ma soo safan doonaan waxay ku noqon doonaan qaybta b qaybta b afarta gruub ee loo qaybiyey waddamada ku soo kala guulaystay ayaa iyagu sanadka dambe ka ciyaari doona qaybta e waxayna kala yihiin waddamadaasi ukraine oo qaybta koowaad ee b qaybta koowaad ku soo baxday sidoo kale sweden ayaa iyana soo baxday bosnia herzegovina iyo waddanka denmark waddamadaasi iyo scotland ayaa noqonaya sanadka dambe kuwa iyaguna ciyaarahaasi u soo gudba marka waxaad halkaa ka dareemaysaa in koobkani uu yahay meel xafiiltankiisu gruub kasta mar kasta uu daaran yahay sababtuna waxay tahay ciyaarihii saaxiibtinimada ee faraha badnaa ayaa ujeeddaduba ahayd koobkan in lagu bedelo sidaad la socoto waad arkaysaa dhaawacyo ayaa ciyaaryahanadii ku imaanaya habeenkii xalay ahaa oo kale waxaa dhaawacmay oo dhaawac soo gaaray oo waddankiisa ka maqnaan doona ciyaaryahan neymar sidoo kale waxaa maqnaan doona ciyaaryahan embabe waxaad arkaysaa in iyaguna maxay ciyaarayeen ciyaartooydaas dhaawacmay waddamadooda ayuu ciyaaraya ciyaar saaxiibtinimo ayay ciyaarayeen oo matalan waddanka faransiisku waxay ka badiyeen uruguay hal iyo eber ay kaga badiyeen sidoo kale brazil waxay hal iyo eber kaga badisay waddanka cameroon oo waddanka ingiriiska ay ku wada ciyaarayeen dabcan waad la socotaa waddanka brazil caalamka oo dhan ayuu marba waddan iyo qaarad ku ciyaaraya wax loogu yeeray safarka brazil ee waddamada ee qaaradda ee qaaradaha kala duwan ee dunida marka ciyaaraha hadda ee weva nations league haddii aan usoo noqdo kulan kasta oo ay ciyaarayaan macallimiintu waxay soo safayaan ciyaaryahanadii ay ku dhaaranayeen oo guusha u keeni kara marka waxaad moodaa inuu yahay koob xiisihiisa leh islamarkaasina aan la dhilsan doonin sida ciyaaraha saaxiibtinimada loo dhilsaydoo kale waayahay gabagabadii ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa hadda soo hadal qaaday ciyaar kale ayaa xalay dhacday waqti dambe argentina iyo mexico waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ciyaartaas maxaa ka mid ah ciyaartan mexico dabcan iyo waddanka argentina ciyaaryahan leonel messi weli laguma soo darin qaranka tan iyo sidii uu koobkii adduunka kaga yimi laakiin wiilasha da'da yar ee kooxaha yuventus iyo intermilan ay ku dhaartaan ee dibala iyo cardi ayaa u ciyaaraya argentina labada gool ay ku badiyeen iyaga ayaa dhaliyey waxaa xusid mudan maro cardi in markii goolkiisii ugu horreeyey xulka qaranka ee waddankiisa argentina uu dhaliyey isagoo siddeed kulan qarankiisa u sabtay dabcan waxay u muuqataa hadda ciyaaryahan cardi in dhibaatadii nambarka sagaalaad la-aanta ay haysatay xulka qaranka ee waddankaasi argentina inuu xal u noqon doono sidoo kale dibala ayaa isna goolkiisii ugu horreeyey xulka qaranka ee argentina u dhaliyey intaa ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa xubinteennii ciyaaraha waxaa si wada jira usoo jeedinayey maxamuud mascade iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal wariyaashayada maxamuud mascadda iyo weliba nuur xasan nuur aad bay u mahadsanyihiin oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha si wada jira oo falanqaynayey aynu mar kale dhegaystayaal dib u jalleecna dhinacii kaalmaha heesa waxaynu annaga iyo idinkuba ku wada nasan doonaa heesta dhammays iyo weliba dayaxda nuurshe
dhamays dumar buyaansan mawluudo ursan way jacaylka ku daartan ursan way jacaylka ku daartay nuursan dhamays dumar buyaansan mawluudo ursan way jacaylka ku daartay nuursan waa jacaylka ku daartay nuursane nabdiga ruuxdayda dooqsan runtii ku dagaaya waasan nabdiga ruuxdayda dooqsan runtii ku dagaaya waasan adaadar ada nasiibsan darale darale darale darale darale nasiibsan nabdiga ruuxdayda dooqsan runtii ku dagaaya waasan nabdiga ruuxdayda dooqsan runtii ku dagaaya waasan adaadar ala nasiibsan darale darale darale darale darale nasiibsan dibnaha erayada macaan tagtii maqashaha dareensan nafta doonto dhagaysan nafta doonto dhagaysan nafta nafta doonto dhagaysan dibnaha erayada macaan dagtii maqashaha dareensan nafta doonto dhagaysan nafta doonto dhagaysan nafta nafta doonto dhagaysan dajiye qalbigani xambaarsan duwayan gabaramaansan dugsiga hadda ii tilmaamsan hadda dugsiga ii tilmaamsane dajiye qalbigani xambaarsan duwayan gabaramaansan dugsiga hadda ii tilmaamsan hadda dugsiga ii tilmaamsane doorkan yartaan aroosan ducada waalidkeedu raacsan doorkan yartaan aroosan ducada waalidkeedu raacsan qalbiga iyada dawaysan qalbiga iyada iyada la qalbigan qalbigan dawaysan aaaaeeduasan qalbiga iyada dawaysan qalbiga iyada iyada la qalbigan qalbigan dawaysan dibnaha erayada macaan dagtii maqashaha dareensan
qalbiga iyadaa daweysa heestii dhammays dumar waxaa ku luqaynayay dayax dalmurshe iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duurnimo ay walijir idinkugu soo jeedinayeen cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anugu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo
macaan dagtii maqashaha dareensan nafta doonto dhagaysan nafta doonto dhagaysan nafta nafta doonto dhagaysan